wanaagsan maama caaisha subax wanaagsan hooyo khadiija carruurta ka waran carruurtu waa ay fiican yihiin waxaan maqlay in dhaqsi la furi rabo iskuullada carruurtayaad sannadkan geynaysaa iskuulka waxaan qorshaynayaa inaan geeyo wiilasha keliya iskuulka laakiin gabdhaha kama maarmo sababtoo ah guriga ayay iga caawinayaan yaa allah walaashay maxaa kugu dhacay ma wiilasha keliya ayaad wax baraysaa walaashay gabdha waxbaridooda waxba lagama faa'iido waa un wakhti iska lumin waxaa keliya ay ku fiican yihiin guriga inay hawshiisa kuu qabtaan aan wax kaaga sheego fiiri gabdhaha dariskeenna ah ee wax la baray sida maama faadumo gabdhaheeda mid ka mid ah waa duuliyo diyaaradeed halka maama xaabo gabadheedu ay noqotay dhaktarad buuxda hooyadagana gabadheedu waxay baratay dhaqaalaha wakhti xaadirkan daryeelka waalidiintooda iyagaa gacanta ku haya waa runtaa laakiin uma diidi lahayn gabdhaha inay wax bartaan laakiin waxaan aad uga walwalay keligay ayaan ku ahay shaqada guriga waxaan uga baahanahay caawin balse aad baad ugu mahadsan tahay tusaalooyinka fiican ee aad ii sheegtay iyo muhiimadda ay leedahay gabdhaha in wax la baro mahadsanid walaashay inakeen aan soo diiwaan gelinay weliba mid kalab ayaan ka dhigaynaa midna subax si midba xilli ay kuu caawiso inakeen tagnee si aan u soo diiwaan gelino iyaga
asalaamu calaykum caaisha wacalaykum assalaam yaa allaah walaashayaan isweynay soo dhowow sidee tahay alxamdulilaah dhammaantiin waan ladanahay shal baan imid bal ka waran gabdhihii aan iskuulka geyn jirnay sannad ka hor walaashay qaali mar kasta ayaan kuu duceeyaa sababtoo ah waad arkaysaa aniga waan duqoobay gabdhihii yaryaraa aad ogaydna midi waa dhakhtarad haween midina waa agaasimaha waxbarashada ee wasaaraddeena waxbarashada maashaa allah horey baan kuugu sheegay gabar wax baratay inay tahay dal wax bartay yaa allaah maxaa aad runta sheegtay gabar wax baratay waa dal wax bartay aniga iyo adiga waan guulaysanay waa inaan abuurnaa farriin wacyigelin ah inaan bulshada gaadhsiino kuna faafinno waalidiinta farriin ah muhiimadda waxbaridda gabdhaha iyo kor u qaadista ballanteenu waa inaanu istaagno tayeynta iyo ka dhammayntiin gabdhaha wax la baro